ah soo maha shan iyo labaatankii maxaa laga bixiyey mirig jirtay sanad haddii la waayana mirig laba sanadoo jiray iska soco shan iyo labaatan lix iyo labaatan todoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal labaatan soddon koob iyo soddon laba iyo soddon saddex iyo soddon afar iyo soddon shan iyo soddon intaasoo dhan wax kale lagu weydiin maayo lix iyo soddon markuu gaadho ayaa waxaa la bixinaya ibna tulabuun mirig laba sandadood markaa jirtay wa fii sittin wa arbaciin lix iyo afartan geelu markuu noqdo xiqa waxaa ka baxaysa markaa mirig ama qaalin saddex sanadood jirtay xiqana waxaa loo yihi liannaha istaxaqa turuqa aljamal awrku inuu abaahiyo ee diyaarta bimacnaa suurtagala wa fii ixdaa wa sittiin koob iyo lixda markuu geelu gaadhona jadaca waxaa laga bixinaya mid afar sanadood markaa jirtay wa fii sittin wa sabciin lix iyo toddobaatan markuu gaadhona bintaa labuun laba qaalmoodoo mid waliba ay laba sanadood jirtay baa laga bixinaya wa fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan markuu gaadhona waa xiqataan laba qaalmoodoo mid waliba saddex jir ay tahay baa laga bixinaya ilaa miatin wa cishiriin ilaa boqol iyo labaatan laga gaadhayo fa idaa zaadat geeli hadduu boqol iyo labaatan dhaafo fa fii kulli arbaciin afartan kasta waxaa laga bixinayaa ibnatu labuun qaalin jirtay laba sanadood wa fii kulli khamsiin konton kastana waxaa laga bixinayaa xiqa qaalin markaa jirtay saddex sanadood oo tusaale ahaan haddii geeli markaasi uu noqdo boqol iyo konton maxaa laga bixinaya saddex qaalmoodoo mid waliba ay jirtay saddex sanadood hadduu noqdo ka waran boqol iyo afartan miya o arbaciin laba qaalmoodoo saddex sanadood jiray iyo qaalin jirtay laba sanadood de afartankana waxaa laga bixinaya qaalin laba jira konton kastana waxaa laga bixinaya qaalin saddex jira marka waa saddex qaalmood oo labana ay laba saddex jir yihiin midna ay tahay laba jir markaa in sakada geelu sidan ay tahay waxay ku soo aroortay xadiisu anas ana abaa bakrin kataba lahum ana hadihi faraa'idu sadaqa alatii farada rasuulu llahi cala almuslimiin dabeetana waxa uu sheegay tiro kasta iyo inta markaa ku waajibtay waxaa intaa markaa uu raaciyey rasuulku sala allahu alayh wasalam haddii qofka markaa geeliisa uu gaadho geeli ay ka baxaysay qaalinta afar afar jirka ah ee dadacada ah oo aanu qaalin noocaasi geeliisa aanay ku jirin oo aanu hayn ee u haya un xiqa qaalin markaa saddex jira wuxuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxaa laga aqbalayaa qaalintaa saddex jirka hadda mid afar jira baa lagu lahaa laakiin mar haddaanu hayn waa laga aqbalaya waxaanu raacinayaa laba neef oo adhiya hadday u suurto gasho laba neef oo adiya hadduu waayena cishruuna dirhaman buu raacinaya labaatan dirham oo lacag ahaan ayuu raacinaya haddii lagu yeesho xiqa oo qaalintaa saddex jirka ah oo aanu haynin ilaa jadaco mooyaane waa laga aqbalaya kii markaa zakada ururinayaba isaga wuxuu u celinayaa laba neef oo adiya ama cishiriina dirhaman ila tii lagu lahaa mid ka weyn buu hayaa ka sarraysa soo ma marka isaga baaqi loo celinaya marka isaga baaqi lagu yeeshana isaga ayaa waxa weeyaan baaqi bixinaya haddii markaa uu hayo lagu yeesho xiqa qaalin saddex jira oo aanu haynin ee uu hayo mid ibnatulabuuna oo tii ka hoosaysa mog waa laga aqbalaya laakin laba neef ayuu raacinayaa hadday usugaato haddii kana cishruuna dirhama haddii ibnatulabuun lagu yeesho oo ibnatulabuun aanu haynin ee xiqa unuu hayo tii ka sarraysaya waa laga qaadaya laakiin isagaa baaqiga loo celinaya oo laba neef ama cishruuna dirhaman haddii markaa ibnatulabuun lagu yeesho oo aanu haynin ee ibnatumakhaad unuu hayo taa sanad jirka mid laba jira lagu yeesho mid sanad jira buu haya waa laga qaadaya waxaanu raacinayaa laba neef oo adiya hadday usugaato haddii kana cishruuna dirhama hadi haddii ibnatu makhaab lagu yeesho oo aanu haynin ee uu hayo mirig markaa laba jira mirigaa laba jirkaabuu bixinayaa isaguna waxba raacin maayo isagana waxba loo celin maayo waxaa kaluu yihi rasuulku sal lla alay wasalam qofka geeliisu afar inuu yahay waxba laguma laha ilaa an yashaaa rabbuhaa qofka geela lihi in isagu wax ka sadaqaysto waxuu ka bixiyo mooyaane saka markaa ku waajibtay ma jirto marka haddii aynu soo ururno aynu soo khulaasayno geelu afar marka uu yahay waxba laguma leh shan marka uu gaadho waxaa ka baxaaya neef adhiga haddii shan kale ay ku darsamaan neef adhiga ka baxaya oo kale haddii afar ku darsamaana sagaalu noqdo ka hor waa neef ki wan haddii markaa ay shan kale ku darsamaan oo shan iyo toban uu noqdo waa saddex neef haddii shan iyo tobanka afar ay ku darsamaan ka warna sagaal iyo toban uu noqdo waa saddexdii wen labaatan marka uu noqdo waa afar neef oo shantiiba de waxaa laga bixinayaa neef haddii labaatanka afar ku darsamaan afar iyo labaatan uu noqdo ka war waa afartii wen maalinta shan iyo labaatan uu gaadho geeli waxaa laga bixinayaa qaalin sanadu u dhamaaday ilaa shan iyo soddon markaa waxba laguma laha qaalintaasun baa laga bixinaya shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon lix iyo soddon maalinta uu gaadho waxaa laga bixinayaa qaalin laba jira laba sanadood ay u dhamaadeen ilaa shan iyo afartan uu ka gaadhayo ilaa lix iyo afartan uu ka gaadhayo intaasumaa laga bixinaya lix iyo afartan maalinta uu gaadho ilaa lixdanka waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira qaalin saddex jira ayaa markaa laga bixinaya koob iyo lixdan maalinta uu gaadho ilaa shan iyo toddobaatan inta ka dhaxaysa waxaa laga bixinayaa dadaca qaalin markaa afar jira lix iyo toddobaatan ilaa sagaashan waxaa laga bixinaya laba qaalmood oo min laba jira koob iyo sagaashan ilaa boqol iyo labaatan waxaa laga bixinayaa laba qaalmood oo mid weliba ay tahay saddex jir boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol iyo sagaashan cafan ilaa boqol iyo sagaal iyo labaatan waxaa laga bixinaya thalaata bintu labuun saddex markaa qaalmood oo mid waliba ay tahay laba jir boqol iyo soddon ilaa boqol iyo sagaal iyo soddon waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira iyo laba qaalmood oo laba jira intaa haddii uu ka kordho markaa boqol iyo sagaal iyo soddonka u dhaafo boqol iyo afartan markaa uu madaxa la galo afartan kasta waxaa laga bixinayaa qaalin laba jira konton kastana waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira qaacido kale geela qofka neefkii la yidhi bixi haddaanu hayn oo kii ka hooseeye ka yaraa u hayo waa laga aqbalaya laakiin wuxuu raacinayaa laba neef oo adhiya hadday ufoohaan haddii kala cishiruuna dirham haddii waxa weeyaan kii la yidhi bixi aanu hayn laakiin mid ka weyn uu hayo ka sarreeya waa laga aqbalaya laakiin isaga ayaa loo celinayaa laba neef oo adhiya ama cishruuna dirhama waadix ma qaala raximah llah faslun wayajibu waxa waajib ku ah fi halaatiina soddon oo min albaqar looda kamida tabiicun adiga horeeya mayaasiin aniga looda horeey tabiic baa laga bixinaya horta looda maxaa la dhaha koodeere weyla weyl baa laga bixinaya markaa sanad jira aw tabiicatun ama qaalin sanad jira weylha wa fii kuli arbaciin afartan kastana waxaa laga bixinayaa musinna qaalin baa laga bixinayaa laba sanadood jirtay ama weyn uma dabeetana kadalika saasaa loo wadaya markaa looda zakadeedu waxay ka bilaabmaysaa markay soddon gaadho haddii looda ay tahay sagaal iyo labaatan zaka laguma laha soddon maalinta ay gaadho waxaa laga bixinayaa wayl sanad jiray ama wayl sanad jirtay soddon ilaa waxa weeyaan sagaal iyo soddon intaasunbaa laga bixinaya afartan maalinta ay gaadho waxaa laga bixinayaa wayl jiray ama wayl jirtay laba sanadood deetana saas ugu xisaabi afartankii bay dhaaftay haddii afartankaa soddon kale ay ku jiraan intay noqonaysa toddobaad sooma toddobaatanka inta laga bixinaya rabiic iyo dee iyo musina mid sanad jira iyo mid laba jirta oo soddonkuna dee mid sanad jira laga bixinaya afartankana mid markaa laba sanadood jiray hadday noqoto ka horan sideetan loodi laba musinood baa laga bixinaya haddii loodi ay noqoto ka horan boqol iyo lixdan afar musinood wahaakada almuhim mar hadday afartan dhaafto waxa weeyaan soddonkii kastana waxaa laga bixinayaa tabii afartankii kastana musina wahaakada haddii meesha ay tiro afartan meedhan u qaybsanayso ay tahay ama waxa weeyaan afartankii kastaba waa musina haddii waxa weeyaan afartan afartan ay uqaybsanto afartan kaa musina afartan kaa musina afartan kaa musina oo soddon ay soo hadhaan maxaa laga bixinaya soddonkaa tabiic baa laga bixinaya saata waxaa loo shardiyaa loodu inay noqoto saayima mid daaq tagta inay noqoto oo loodii markaa guryaha ku xidhneeda guryaha wax lagu siinayey sanadka badankiisa ama dee waxa weeyaan sanadka oo dhan looda caynkaasi iyada wax zakaa lagama rabo waxaa kaloo loo shardiyaa dee inuu xawl kusoo wareego oo xoolaha qofku inuu haystay muddo waxa weeyaan sanada xeradiisa ay ku jireen arrinka caynkaasi in waa mid laisku waafaqsan yahay oo mujmac caleyhi sida ibn xasin fi lmuxalla uu ku tilmaamayo kadalika waxa weeyaan aimo kale ay soo rareen ijmaacaas ibn cabdilbar wuxuu leeyay la khilaafa bayna alculamaa ana asunata fi zakati albaqar cala ma fi xadiisi mucaad wa anahu nisaab almujmac caleyh xadiis mucaadna waxaa ku qoran saa markaanu tilmaamay waxaa wariyey imaamu axmed iyo ahlu sunan ibn xibbaan iyo xaakim faslun wayajibu waxa waajib ku ah fi arbaciina afartan min alhanam adhiga kamida shaata neef adhiga laga bixinaya marka sanad uu kusoo wareego ay tahayna mid saa'imo ah mid markaa daaq tagta oo aan guriga waxba lagu siin ilaa miatin wa ixdaa wa cishiriin ilaa boqol iyo koob iyo labaatan afartan ilaa boqol iyo koob iyo labaatan inta ka dhaxaysa neef adhigun baa ka baxaya mia waaxida wacishiriin mia waaxida wacishiriin markay gaadho wuxuu ku leeyahy sheekhu wa fiiha waxaa lagu leeyahy boqol iyo koob iyo labaatanka shaataan laba neef baa ka baxaya marka macnaheedu waa maxay afartan ilaa boqol iyo labaatan maxaa ka baxaya hal neef boqol iyo koob iyo labaatan ilaa laba boqol maxaa ka baxaya laba neef baa ka baxaya wa fiiha shaataan ilaa miatain ay ka gaadhayso waa waaxida wa fiiha waxaa ka baxaya ama lagu leeyahay laba boqol iyo kow halaata siyaah baa lagu leeyahay saddex neef ilaa halaatu miya wa waaxid ilaa laga gaarayo saddex boqol laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol waa imisa saddex neef baa ka baxaya saddex boqol iyo kow marka la gaadho wa fiiha arbacun buu leeyahy sheekhu afar baa lagu leeyahy uma dabeetana fi kuli miatin shaatun marka la gaadho marka afar boqol boqol kiiba waxaa ka baxaya hal neefaa markaa ka baxaya marka adhigana sekadiisu waa sidaa meel yar buu markaa khilaafku ku jiraa meeshaasi waxa weeyaan sheekhu wuxuu leeyahay marka adhigu uu gaadho saddex boqol iyo kow ilaa waxa weeyaan afar boqol waxaa lagu leeyahay afar neef buu leeyahy sheekhu halka aimo kalena ay leeyihiin afar ka bixi maayaan ilaa afar boqol uu gaadhayo xataa yabluga arbaca mia ilaa afar boqol uu gaadhayo inaanay afar ka baxayno waa sida uu tusinayo daahirka xadiidka ibni cumar iyo xadiidka anas oo anas sida markaa ku qoran kutubta fiqiga shaaficiga wuxuu leeyahay sheekhu walaa yujmacu la kulmin maayo bayna muftariqin kuwo kala soocnaa oo min alancaami xoolaha kamid a manaa khashyata sadaqa sadaqa iyo zake iyadoo laga baqanayo laga cararayo walaa yufaraqu la kala sooci maayo bayna mujtamicin mid markaa isku jiray khashyata sadaqa iyadoo sadaqada laga baqanayo macnaa haddii laba nin oo adi isugu jiro tusaale ahaan oo adrigoodu markaa uu isku noqonayo boqol iyo koob iyo labaatan hadday kala soocaan boqol iyo koob iyo labaatan ka intaa lagu leeyahay ya shaatan laba neefo ariya laga bixinaya soo ma hadday kala soocaan ka waran oo midna u kaxaysto waxa weeyaan lixdan midna u kaxaysto koob iyo lixdan ya waxba soo kordhay may soo kordhin jiri marka horeba laba neef baa laga rabay iminkana waa midba neefun sidaasoo kale markaa tafriqa laga hadlayaa maaha kaasi khashyatu sadaqa may keensay ay waxu soo kordhaya ma jiraan labadaasoo kale laakiin haddii tusaale ahaan saddex qof ay isku darsadeen adi oo mid waliba afartan uu lahaa imise neef bay noqonayaan mise neefaa lagu leeyay intaa lagu leeyay saddex qof bay ahaayeen saddexda qof mid waliba wuxuu lahaa arbacuuna shaat markay boqol iyo labaatan noqdeen inta laga doonaya hal neefun ayaa laga doonaya haddii markaa kuwaasi arigooda ay kala kaxeeyaan maxboo soo kordhay waxbo may soo kordhin o waxaa dhacaysa markaa in dee mid walba neef laga rabo halkii ne halkii neefun ay wadaagi lahaayeen taa markaa khashyatu sadaqa may keensan sadaqa kacarar iyo sake kacarar nimanka caynkaasi maaha laakiin haddii tusaale ahaan mid waliba afartan uu haystay oo afartankiisu ay gooni u ahaayeen oo dabeet ay yidhaahdeen waar nin walba neef baa laga rabaa magiciin bayi wuxuuba boqol iyo labaatan bay isku noqonayaan intaynu isku darro neefun aynu bixino deetana mid waliba neef daloolkii saddex saddex dalooloo daloolkii ha bixiyo taas may banaan laa yajuuz suuradaasa markaa ku dabaqmaysaa walaa yujmacu bayna muftariqin min alancaam oo haddii markaa ay keensanayso kulmintiisu in shako marka hore lagu lahaa ay ka dhacayso oo sababta loo kulmiya ay tahay markaa in zakada laga cararo oo laga ordo walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa mid markaa marka hore isku jirayna la kala kaxayn maayo buu ku yiri waxaa markaa tusaalaheeduu noqonayaa laba nin baa waxay wada lahaayeen laba boqol iyo hal neef oo adiya intaa laga rabaa ya saddex baa laga rabaa laba boqol iyo kob weyaan adhigooda saddex neef baa laga rabaa markaasa fikereen a kala qaybsanno hadna boqolkaa kaxaysan na boqol iyo koa kaxaysanaya mid walba marka waxaa laga rabaa hal neefun baa dee laga rabaa marka haddii taxayulka noocaasi uu ku jiro ma banaana xoolo marka hore isku jira in la kala sooco kuwa aan isku jirinna in la isku daraa ma banaana iyadoo sadaqada laga cararayo isku jirka macnihiisu muxuu yahay alkhulta macnaheedu maaha in la wada leeyahay oo kii la wada lahaa isaga waxa weyan xukunka noocan uu ku dabaqmaya oo haddii dee ninku tusaale ahaan arigiisii oo boqol iyo laba boqol iyo kow ahaa markii sekadu ay soo dhawaatay uha wallahi sekadii baa soo foolle niyo saddex ma bixin karayne aynu qaybino islaanta waxaan kugu magacaabay boqol hebelow inankii curab konton badana kugu magacaabay konta kale ana isku magacaabay taasi waxaa ku dabaqmaysa walaa yufaraqu bayna mujtamaci saasoo kale haddii dee labada nin ay walaala yihiin oo xooluhu a uqaybsanaayeen midhaan war wayn isku darsanaynaa oo wax isku mid aynu ka dhigayna iyagoo sikada ka cararaya laa yajuus waxa iyadana taasi lamid a haddaanay waxba dadku wada lahayn laakiin dee xooluhu ay isugu jireen isku jirkii markaa maxaa xad u ah xooluhu isku xero iyo isku dareer mar hadday noqdaan wax xoolo isku jira weyaan wax xero ay wada hoydaan meella ay wada daaq tagaan laakin de haddii xoolo xeradooda ay kala duwantahay tusaalahaan reer wada degan oo kale daaqana dee mid waliba meeshuu doonayo uu faafo xoolaha caynkaasi markaa maaha xoolo mujtamica xoolo marka hore isku jiray maaha loo ictibaarin maayo wuxuu leeyahy sheekhu walaashe waxba laguma laha fi ma duna alfariida wixii markaa intaa nisaabka ah ee zakada lagu farad yeelay ka hooseeya tusaale ahaan iminka afartan bay ka bilaabmaysaa sakadii arigu soo ma aneef arigu ka baxaya afartan wixii ka hooseeya ariga waxba laguma laha wy alo sagaal iyo soddon ma ahaadeen walaa fi lawqaas awqaastana waxba laguma laha awqaastu waxa weeye waa maa bayna alfariidatayn labada faral faral inta ka dhaxaysa weyaan oo faralkii koowaad waa afartan soo ma oo neefu ka baxayo faralkii labaadna waa maxay boqol iyo koob iyo labaatan boqol iyo koob iyo labaatan ilaa afartan inta ka dhaxaysa waqti baa la ydhahdaa intaa dee zake laguma laha oo faralka markaa labaad inta ka horeysa faralka orun bay raacayaan oo wixii faralka hore laga bixin baa laga bixinaya oo boqol iyo labaatankii intii afartanka laga bixinin baa laga bixinaya wahaakada saasi markaa uga tusaale qaado wamaa kaana wixii ahaaday min khaliitayni laba adhiyoo markaa isku dhex jira fayataraajacaani way la kala noqonayaan bisawiyati si siman oo haddii labadana adhigu isugu jiro oo dabeeto adhigu isku sakoobay sakadii marka hore way bixinayaan deeto iyaga ayaa hadhow soolay markaa xisaabtamaya tusaale ahaan laba nin buu ayuu adhi isugu jiray nin wuxuu iska lahaa adhigaasi afartan buu lahaa ninna waxa uu lahaa adhiga koob iyo sideetan waaxid oo tamaaniin muxuu isku noqonayaan boqol iyo koob iyo labaatan inta ka baxaaya ya mia waaxid oo cishiriin shaatani baa ka baxaya soo ma waayo shaatan bay ka baxaya ayaa ka baxay laba neef oo adhiga adhigood miyuu isleegay labada nin midna afartan buu leeyahay midna koob iyo sideetan maxay markaa samaynayaan labadii neefa ka baxay ayaa dee la xisaabinaya oo mid walba inta kusoo hagaagta ee arigiisa markaa kaga soo hagaagta ayuu markaasi uu bixinaya lamana odhanayo ninkan afartan neef buu lahaayo sideebaa neef in ka yar uu bixinaya waayo iminka afartan isagu gooni u leeyahay marka baabka sakada leega ayaan jirin oo arigan uu isku wada xisaabsany dhammaantiiba walaa tuukadu lama qaadayo baabka sakada marka la joogo harimatu neef gaboobay oo markaa bilaa dhuux walaa daata cawarin mid cawaranna lama qaadayo walaa ceybin mid ceeblana sakadii lagu bixin maayo markaa ceebta maxaa lagu garanaya dadka ahlulmacrifa ee khibrada ula xooluhu hadday yidhaahdaan neefkaasi iintaasuu leeyahy iintaasina qiimihiisa hoos bay u ridaysaa neef ceeb labu noqonaya sakadii markaa ku bixi mayso laakiin haddii uu leeyahay ceeb iyo nuqsaan aan waxba ka dhimahayn dadka ahlulkhibraha agtooda neefkaa sakadii waa lagu bixin karaya walaa sagiira mid yarna markaa lagu bixin maayo walaa akuula lagu bixin maayo markaa mid caaqira akuula waxa weyan waa ta madhalayska neef madhalaysa lagu bixin maayo walaa rubba mid guriga markaa lagu rabeeyo oo wax lagu siiyo si loo maalo oo xoolahan beledig oo kale kuwaana dadkii laga qaadi maayo ama la odhan maayo lebeelo bixiya iyagu hadday bixiyaan xaq bay uleeyihin laakiin la odhan maayo neefkan bixiya waayo wuxuu kamid yahay xoolaha qiimaha agtooda kale dadka walaa maakib neef markaa dhalayana lagu bixin maayo laga qaadi maayo macana dadkii walaa saxlu hanamin neefkii qoodha ahaaye dee wankii idaha saaranayey ama orgigii riyahaba ku jiray iyo awrkii markaa geela abaahinayeyna qofkii laga qaadi maayo isagoo hadduu ku bixiyo waa halkeeda laakiin la odhan maayo ilabolow kan keen waayo de waa u baahan yahay markaa xadiis darajadiisu ay xasan tahay ayay ku soo aroortay xoolaha noocana markaa inaan sakada lagu bixin ahayn qaarna markaa waanay ka gudahayn qofkii sida neefkii cawarnaa iyo neefkii ceebta lahaa wuxu dhimaysa iyo kii yara iyo neefkii markaa madhalayska waanay ka gudeen kuwa ceebtali nuqsaanta kuwan darajadooda ay fiican tahay sida kuwan markaa rabaayada guriga lagu rabeeye iyo kuwan dhalaya iyo kuwan waxa weeyaan qoodhaa iyo kuwa hadduu ku bixiyo de waa ka gudaysa laakiin dadkii sakada ururinaya waxaa laleeyahy kuwa dadka ha ka qaadina ee u daaya markaa qofka waxaa loo baahan yahay marka sakada laga qaadayo xoolihiisa kuwa ka dhaqaaqaya inaan laga qaadin isagana waxaa loo baahan yahay xoolihiisa kuwa u liita inaanu bixin ee xoolo markaa dhexdhexaad oo wastaaniya zakadii lagu bixiyo baabu zakaati dahabi walfida dahabka iyo fidada zakadoodii ayaa kana baab u yahay waa asnaanta waxyaabaha qiimaha le zakadu ay ka baxdo ayaa baabkana lagaga hadlaya hiya iyadu zakadaasi idaa xaala hadduu kusoo wareego calaa axadihimaa labadaa mid kamida alxawlu sanadkii hijiriga ay kusoo wareego rabculcushri toban meelood oo meel rubuceed ayaa laga bixinaya wa nisaabu dahab dahabku sakogeys wuxuu ku noqonayaa cushruuna diinaaran labaatan diinaar markuu noqdo miisaan baynu u bedeli doonaay wa nisaabulfidati fidada markaa sakagoyskeeduna wuxuu noqonayaa miataa dirhamin laba boqol oo dirham walaa shaya waxba laguma lahaa fiima duuna daalika waxaa intaa ka yar haddii dahabka cushuruuna dinaaran uu ka yaraado waxba laguma le haddii fidadii miataa dirham ay ka yaraatana waxba laguma le marka waxa isweydiin leh cushuruuna dinaaran iyo miataa dirham iminka dee dinaar iyo dirham wax lagu qiyaasaa ma jire miisaan bay markaa culimadu ay u bedeleen waxay leeyihin markaa culimada qaarkood cishruuna dinaaran waxaa markaasi ay u dhigantaa hamsa wa tamaaniina garaama shan iyo sideetan garaam ayay udhiganta markaa dahabku wuxuu sakagoys ku noqonayaa shan iyo sideetan garaam markuu gaadho shan iyo sideetan garaam wixii ka yar soo laguma laawaya macnaheedu culimada qaarkoodna sidaa yuusuf alqardaawi ba ale kitaabkiisa fiqu zaka xadiidka caynkaasiya culimada qaarkoodna sida sheekh maxamed bin cabdilwahaab oo kale alwusaabi saaxib alqowl almufiid fi adilat tawxiid waxa uu leeyahay waa sabciina garaaman dahabku wuxuu sakagoys ku noqdaa toddobaatan garaam waxaana axwadkaa qofku markaa inta yar inuu qaato qaato oo toddobaatanka intii shakiudeli lahaa is odhan lahaa war malaa dahabkaagiyo sakagoys oo toddobaatan ama dhowr iyo toddobaatan ayaana sakadii ka bixin oo shan iyo sideetankuun baad la sugaysaa sida axwadkii xalaal miiradka ku jiraa waxa weeye taqdiirka inta u yar inuu ka qabsado oo tusaale ahaan ogaado dahabki wuxuu sakagoys ku noqonaya toddobaatan garaam dahabkaagii haddii toddobaatan garaam uu gaadhada sakaa sanadna uu kusoo wareego adigoo haystay oo lahaa sakaa lagu yeeshay toddobaatankii garaam markaa imsa ka baxaya saalan toddobaatan unbaad haystaa xooma dheeraba imsa ka baxaya labaatana rubculcushri baa ka baxaya laguri rubculcushrigu waa maxay toddobaatankaad afar uqaybinaysa toddobaatanka waxaad uqaybinaysaa toban insaa soo baxaya toddoba todoba soo baxaya toddobaatankii horta toban uqaybi insaa soo baxaya toddobadaa rubuceedaad bixinaysa afar meelood oo meel tusaalahaan dahabkaaga waa boqol garaam boqolkii garaam toban uqaybi soo toban garaam maaha tobankaa garaam rubucoodaad bixinaysa waa inta labiyo bag khulaaso markaad fahamteen baan umalaynaya intii dahab ahayd ee sakargoyska ahayd ee toddobaatan iyo wixii ka sarreeyaad haysay rubcul cushri baa ka baxayaa lagu uri cushrigu waa maxay waa toban meelood oo meel rubuceed markaa tobanun uqaybi hadduu kun garaam yahay toban uqaybi inta soo baxda markaa rubuceed bixi weya macnuhu kun garaam haddii yahay tusaalahaan toban uqaybi waa imsa waa boqol garaam boqolkaa garaam baad bixinaysaa rubuceed waa imsa shan iyo labaatan garaam markaa kunkii garaam ka baxaya marka saas ayaa markaa ay ufudud tahay camaliyada xisaabigii fidbadana waxay yidhahdeen markaa culimadu miataa dirhamkaa sakagoyskeeda markaa rasuulku aleyhi salaatu wasalaam uu ku sheegay waxaa qaarkood leeyihin waa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam ayay fidadu sakagoys ku noqota kuwo kalena waxay dhahdeen waa afar boqol iyo konton hoos bay uga dhigeen labadii sheekha markaa hore aynu usheegnay ayaa sidaasi ugu kala duwan mas'alada haddii markaa afar boqol iyo konton fidadooda haysatay ay noqoto afar boqol iyo kontonkaasi waxaad uqaybinaysaa kan cashara de toban uqaybi si cushriga uusoo baxo tobankaa markaad uqaybiso wixii kuu soo baxa ayaad bixinaysaa afar meeloodow meelahaanaad bixinaysa marka waxaa la dhaha fidbadu imika wax qiimaama laha de aduu iska naxaasta meelahaas ka taaltaal qiimo fara badan ma samaysaynaysa aad iyo aad bay rakisi tahay markaasi ay ay u jaban tahay laakiin waktiga waxa laga yaabaa inay wax qiimala markaasi ay ahayd waxaa markaa shardi u ah dahabkaasi inuu noqdo mid sanad uu kusoo wareegay gaadhayna nisaabka intaa leeg khidmadan waa taas oo kale sanad uu kusoo wareegay marka le isagoo qofku haysto isagu leh waa inuu sanad kusoo wareegay waan macnaheedu waxaa dhici karta inuu markuu lix bilood haystay xoolihii ama waxa weeyaan tusaale ahaan dahabkii inuu iibiyey oo uu ku bedelay wax kale eeta wixii kalena lix bilood wahayay ma laisugu geenaya ma la oranaya kii horan lix bilood baan haysay kanaad ka iibsana lix bilood ee waa sanad lama oranayo sidaa ee kii hore isagoo weli aan shardigii zakadu ay ugu waajibi lahayd la helin oo xawlaan xawlaba ka baxay kan labaadna waxa weeyaan dee sanadkii oo dhan muu soo wada gaadhine maalintii mulkigiisa uu soo galay ayubuu sanadka uga bilaabmaya marka sanad markaa kaa cusub uu dhamaado ayubuu zakadii uu ka bixinaya waxaa markaa dahabka iyo fiddada lamid a waxa la yidhaahdo lacagta waxaa culimadu yidhahdaan lacagtu sida xalaal miiradka iyo waracu uu ku jiro waxay maanta u taagan tahay ummadda agteeda halkii markaa dahabka iyo fidada u taagnaayeen oo beriga hore maxaa wax lagu kala iibsan jiray adahab walfida wax lagu kala iibsan jiray labadii meesha way ka baxeen o iminka xuliguma kala iibsado lacag waxa la yidhaahdo ayaa wax lagu kala iibsadaa ama waraaqa ha noqoto ama qadaadiix ha noqoto iyaga markaa samanul ashiyaa noqday qiimihii ashiyaadu lacag bay noqotay iminka oo shaygaasi waa imisa waa intaasoo boqol baa laleeyahy berigi hore waxaa la odhan jiray waa intaasoo dinaar oo dahaba ama waa intaasoo dirham oo fida dinaarkuna waa dahab dirhamkuna waa waa fida weeyaan mar haddii meeshii markaa dahabka iyo fidada lacagtu ay gashay sidii baa markaa zake loogu yeelanaya dahabka iyo fidada loogu lahaa waxaa iyadana markaa laga rabaa in qofka ay kusoo agteeda agtiisa iyadoo taallo uu leeyahay sanad uu kusoo wareego nisaabna inay gaadho ayaa laga rabaa haddaba nisaabkii culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu qadarayaa fidada oo marka aada haysato muddo sanada lacag markaasi afar boqol iyo konton garaam oo fida ah la la qiimaa ayay lacagtaadu noqotay sakagoys fidabay ku qadareen sida iminka culamaamamlaka oo kale culimada qaarkoodna waxay leeyihin war fida iyo dahabtan ayaa lagu qadarin iyadun sideeda haloo halooga qaado qofki oo tusaale ahaan hala yidhaahdo qofkii mar haddii waxa weeyaan uu haysto lacag lacagtaasi waxa weeyaan ay gaadho tusaale ahaan miyataa shilin ama miyataa riyaal miyataa dollar laba boqol hadday gaadho hala yidhahdo rabculcushri bix labadaada boqol toban uqaybiyo eeta wixii soo baxa rubuceed markaasi bix saas ayaana moodaa markaa inay ay ku fududahay oo dadka ay ugu suurtagal tahay inay zakadii markaa bixiyaan beledkeena seeba ayaa loo dhaqmaa kee fi camalo lacag zakada ka bixinaya halkee markay gaadho boy soo arka haye qaarna fidada ta fidaaxa laguma qiimeeyo markay imisa gaadhay waayay ka bixiyaan dahabka ma aha markay lacag ahaan xisaabinayaan markay imisa gaadhay ska ka bixiyaan laba boqol markaa saas ayaad moodaa inay inay iska fududahay dadkao dhanna ay wada fahmayaan leama haddaad laba boqol haysato sanadna uu kusoo wareego labadaada boqol markaa ay sanadka kusoo wareego laba boqol shilin somalilan toban uqaybi imisay noqonayaan labaatan ay wax qiimo markaa ay yeelanaysaa ma jirto soo maa laakin da wax iskaan way fog tahay qofka isagoo laba boqol shilin haya in laba boqol shilin sanad ugu soo wareego kale lacag ubu haya qofka kamiya qofkii lacag kaydsanaya lacag hagsi muddo kaydsanaya laba boqol oo qura markaa maaha marka labada siyoodba waa iska caadi in halkii dahab haddii lagu qiimeeyo dahabki waa qaali waxaa dhacaysa haddaynu ragaan shan iyo sideetan garaam oo dahaba marka lacagtaadu udhiganto idinba isaga ka baxda shan iyo sideetan garaam oo dahab waa sideed boqol iyo konton waxa weeyaan dollar ilaa sagaal boqol inta ka dhaxaysa weyaan markaa qofkii dee lacagtaa faraha badan intaa leeg haysta bal u bedel waxa weeyaan laan lacag fara badan bay noqonaa sooma qofkaas ma ka bixin bay noqona madaxdood waa in haddii wax lagu qiimeyn lagu qiimeeyo fidada laado qofkii haysta lacag goynaysa afar boqol iyo konton garaam oo fida waxaa lagu leeyahay markaa zeko waxaanay noqonaysaa markaa inuu rabculcushri bixiyo lacagtiisa intuu uqaybiyo toban inuu tobankaa waxa weeyaan markuu uqaybiyo wixii soo baxa rubiceed markaa u bixiyo wuxuu leeyahay sheekhu walaashaya walaa zakaata zaka laguma laha fii gayrihima wixii dahab iyo fiba aan ahayn oo min aljawaahiri macaadintii ah iyo wa amwaali tijaara xoolihii lagu ganacsanayey iyo walmustaqalaat lacagtii iyo markaa faa'iidadii kasoo baxaysay ashyaada la kireeyo sida guryaha iyo baabuurta iyo dameeraha iyo waxa lamid a masalada koowaad halkaa waa halkan sheekhu ku sheegay waxay tahay inaan jawaahirtii kale waxbaa laga qaaday macaadintii kale alaxjaar alkariima dhagaxanta kale dhagaxaanta kale qiimaha leh oo dahabka iyo fiddada aan ahayn waayo de waktigii rasuulkaba alayh salaatu wasalaam way jireen wax zakaana markaa lagama qaadin ilaa inay noqdaan mooyaane rikaaj inay noqdaan xoolo dadkii hore ay lahaayeenoo meel ay ku aaseen xoolahaasi markaa qofka hela ee la soo baxa khumus buu bixinaya isagu seke maaha iyadoo sanad ba aanu kusoo wareegin lagana yaabo inaanay seke goys ba aanay ahayn ayaa wuxuu bixinaya khumus shan meeloodoo meel ayuu bixinaya waxaa kaloo sheeku halkan uu ka hadlay amwaal tijaara xoolihii ganacsiga nin baa shil lacagaba waxa laga yaabaa inaanu isku soo gaarinba laakin dukaankiisa buuxo camiran alaab oo dhan baa taalla haddii dukaankaa la qiimeeyo waxaa laga yaaba in boqol kunoo doolar noqdo ninkaas sheekhu wuxuu le wax allaale wax zako laga weydiinaya ma jirto qowlka caynkana markaa ayaa sheekhu uu ku tegey sadiiq xasan khan baa isaguna markaa qowlkan ku tegey sheekhulalbanina waa qowlka markaa uu rajaxo ee uu xoogeeyo cataa oo taabici ahaana markii la weydiiyey xoolaha markaa tijaaradii baayic musharka loo soo bandhigay sikada laga bixinaya wuxuu yihi maya ee marka uu iibiyo un naqdiga iyo kaashka ka soo baxa markaa zakaha ka bixiya buu yihi laakin wallahu aclam sida culimada badankooda ay ku tegeen bal culimada qaarkood ijmaac ay kusoo rareen sida waxa weeyaan abu abubakar ibnu mundir kadalika waxa weeyaan aimo kale waa inay zakadu ku waajib tahay fi amwaali tijaara xoolaha loo soo bandhigay ganacsiga loo soo bandhigay lana qiimeynayo marka oo inta lacag loo rogo oo la qiimeeyo seke laga bixinaayo mustaqalaadka se iyaga wax saka laga bixin maayo hadduu ninku leeya toban daarood oo tobankaa doo daarood markaa dee ay min boqol doolar ku kiraysan yihiin lama oranayo war daalahan bishiiba kun doolar baa kaasoo galee zake ka bixi lama oranayo ee kunka doolar de haddii meel uu dhigto de sanad uu kusoo wareego ee kunka doolar baa lacag ahaan loo ohanaya sake ka bixi laakin lama oranayo daartan sake ka bixi faaidada kaa soo gelaysa ama dameerkan gaari ximaarka biyaha dhaamiya ama dee daqiiqda bura ka bixi ama tusaalahaan gaarigaagan uu shaqeeyaa bishiiba intaa usoo saaraay gaarigu waa sakagoy sake ka bixi qofkii lama oranayo shiicada qaarkood baa markaa sidaa yidhi sakaa laga bixinaya waxyaabahaasi faaidada soo saara hase ahaatee shawkani raximahullah sayr jaraarkana waa ku radiyey halkana markaa waad aragta wuxuu leeyahy sheekhu baabu zakaati naraad baabka zakadii midhaha yajibu waxaa waajiba alcushru toban meeloodoo meel ayaa waajiba fi lxintati burki iyo washaciiri haadi iyo wadura arabikidii iyo watamri timirti iyo wazabiib zabiibti markaa shantaa shay ayaa sheekhu sheegay waana shanta shay axaadiisu ay kusoo aroortay ee midhaha in zake laga bixinaayo shantaa shay mid baa markaa shacab ah oo daciif oo addura ibnu maaja ayaa ziyaadiyey sanadkana waxaa ku jira maxamed ibnu cubaydullah alcazrani oo matruuka markaa duradu iyaduna may ansixinay naga saar waxaa soo haray afarta shay kale alxinta ashaciir altamru alzabiib afartaa shay ayaa markaa wixii midhaa ee la cuno la quuto zaka ay ka baxda waxaa sidaa markaa tusinaya abu muusa alashcari iyo mucaad markuu rasuulku sala allahu alayh wasalam u diray yaman afartaa shay ayuu u sheegay waxaanu ku yihi markaa afartaasun saka ka qaada wax kale markaa sakaha ka qaadina midhihii markaa soo baxaayey ama waxa weeyaan waxyaabaha kale sida khudrawaadka oo kale laysa fi lkhudrawaati zakaatun ayay tidhi caaisho iyo cali bin abi aalib iyo cumar waana xadiis marfuuc oo aimada qaarkood ay quweeyeen sida bayhaqi oo kale sheekh albani laftiisu waa quweynaya xadiidka waxyaabaha khudrawaadka sida xabxabka iyo tufaax iyo cinabka iyo waxyaabaha iyaga zake laga bixin maayo laakiin maalinta la jarayo wey waa in dadka masaakiinta markaa wax laga siiya waaatu xaqahu yowma xasaadihi laakiin wax zaka laguma laha afartaas ayunbaa markaa zake lagu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah wamaa kaana wixii ahaaday yusqaa mid lagu waraabiyo bilmasmiy mid lagu waraabiyo markaa gacanta ee minhaa kamid ahaaday midhaha aynu sheegnay fa fiihi nisfu lcushuri toban meeladoo meel barkeed baa laga qaadaya wixii markaa ay samadu waraabiso ama dee wadiyaashu ay waraabiyaan amaba see ah geed abaareed isagu xididkiisa ku caba isaga markaa cushrigii baa laga qaadaya toban meeladoo meel marka waxyaabahan zekada laga qaadaya imika timirtii oo kale waxaa laga yaabaa timirta inaanu qofku kaba shaqaynba ee ay waraabiso un samadu roobkunu ku doo ama timirtu markaa xididkeedun ay ku cabto biyo kaleba aan lagu waraabin taas oo kale markaa maxaa laga qaadaya cushri baa laga qaadaya toban meeloodoo meel dhamaystiran baa laga qaadaya laakiin iminka tusaale ahaan shaciirtii iyo burkii iyo waxa weeyaan zariirtii oo dee geedkeedu cinabka uu yahay iyaga waa la waraabiya waa laga shaqeeya ama mashiin ha lagu waraabiyo ama gacan ha lagu waraabiyo ama awr waxa weeyaan ha lagu waraabiyo oo awr biyaha ha usoo saaro waa laga shaqaynaya maadaama laga shaqaynayado hawle ay ku baxayso iyaga maxaa laga bixinaya nisfu lcushri baa laga bixinaya toban meelood oo meel barhkeed baa laga bixinaya wa nisaabuha khamsatu awsuqin haddaba midhihii haba yaraadaani sika miyaa laga bixinaya midhihii waxaa sika laga bixinayaa marka ay gaadhaan khamsata awsuq shan wisqi markay gaadhaan wisqiguna waa situuna saaca bay dhahan culimadu marka shan wisqi waa macnaheedu waa shan awrar weeyaan shan awrar markay gaadhaan wisqi kasta waa situuna saacan situunkii marka waxaad ku dhufataa khamsa imisay noqonaysaa saddex boqol saddex boqol oo saac saacina waa imisa afar afar mud weeyaan afar ku dhufa markaa saddex boqol kun iyo kun iyo laba boqol oo mud midkuna waa imisa labada kacboo laysu geeyo dhexdhexaado darsimooda kun iyo laba boqol oo mud markay gaadhaan shaciirtii iyo xinsadii iyo timirtii iyo zabiirtii ayaa zeka markaasi ay ka baxaysa kun iyo labadaba boqol markaa mud adu haddaa doonaysa kiiloyo ubedel ama waxa weeyaan galaama ubedel walaa shay-a waxba laguma laha fima cada dalika wixii intaa ka hooseeya iyo wixii intaa waxa weeyaan kasla hara kalkhudrawaati sida khudaartii oo kale iyo wagayriha waxyaabaha kale marka waxa weeya khulaasadu waxay tahay haddii qofku uu haysto bur uu ubaxo ama shaciir ay ubaxdo ama timir ay ubaxdo ama zabiib ay ubaxdo waxa ubaxayna khamsata awsuq uu gaarayo haddii waxa ubaxay uu yahay wax isagu waraabiyu ka shaqeeyey intaa ubaxday khamsata awsuq gaarsiisan ama ka badan waxa uu ka bixinayaa nisfu lcushri toban meelood oo meel berkeed haddii isagoo aanu ka shaqeyna isagoo aanu waraabinna oo dee tusaalahaan samada ay ku baxdana biyaha samada wuxuu ka bixinayaa toban meeloodow meel buu ka bixinaya looma shardiyo markaa midhaha xawlaan ilxawl inuu sanad kusoo wareego iyagu markaa ay soo go-aan ayunba haddii khamsatu awsuq ay gaadhsiisan yihiin haddii waxa weeyaan gacanta lagu waraabiyeyna laga bixinaya nisfu lcushur toban meeloodoo meel berkeed haddii waxa weeyaan samadu ay waraabisay ama xididkooda ay ku cadeenna cushri baa laga bixinaya toban meeloodow meel ayaa laga bixinaya wayajibu waxa waajib ku ah fi lcasali malabkii alcushur toban meeloodoo meel in laga bixiyo hase ahaatee waxa weeyaan saka ahaan looga bixin maayo oo qofka haddii malabka markaa loo ilaaliyo loo ximaayeyo dawladda islaamku ay u ilaaliso ay u ximaayeyso waxaa xaq loogu leeyahay in malabkii marka uu soo go-o inuu bixiyo toban meeloodo meel hadduu noqdo markaa toban litir dee inuu hal litir markaa bixiyo laakin saka ahaan maaha oo casalka zaka laguma leh wayajuusu waxaa banaan tacdiilu zakaati zakada in la in la dedejiyo oo qofka haddii xoolihiisa ay sakagoys noqdaan iyadoo sanad baanu kusoo wareegin ayay banaan tahay inuu waxa weeyaan bixiyo zakadii oo uu taqdiimu ku sameeyo sida cabaas uu uga ogolaaday rasuulku sala allahu alay wasalam xadiis markaa sanadkiisuu yahay xasan wa cala alimaami xaakimku waxaa dushiisa an yarudda inuu uceliyo sadaqaati akhniyaai kuli maxallin meel kaste akniyadooda sakadooda inuu uceliyo fii fuqaraa'ihim fuqaradooda inuu ku celiyo oo kuwooda aqniyada intuu ka qaado inuu ku celiyo kuwa fuqarada oo zakadu waa in aan la naqlin weeyaan oo zakada haddii la dhaha halkana laga ururinayaayo itoobiya dadka ku noolo masaakiinta baa loo geynaya waa khalad sekada dadka akniyada ee bilaadkan degeni ay bixinayaan waa in la siiyo loo celiyo dadka fuqarada ee bilaadkan degan iyaga ayaa markaa xaq u leh hal mar unbaa sekadii la rari karaayo haddii waxa weeyaan dadkii bilaadkan degan ay ka maarmaan oo wax seke markaa uu ku beri noqonayaa oo waajibka uu kaga dhacaya rabul maalikii xoolaa iska lahaa bidafciha inuu u dhiibo ila sultaan xaakimka inuu u dhiibo wain kaana jaa'iran haba ahaada xaakimkaasi mid dhaalima oo aan cadaalad ku shaqaynin marka berigi hore waxaa dhici jirtay halkan iminka cashuurta ay ku jirtay ummadda cashuurta laga ururinayo dee dawladda dadka sekaday ka ururin jirtay sekada dadka marka laga ururiyo sekadii de xoolo aada u fara badan bay noqonaysa kii dahabaysi baa laga qaadaya kii lacagta haye baa laga qaadaya kii beerahaasi ay u baxeen oo midhaha aan sheegnay ay uga baxeen kii geel lahaa kii ari lahaa kii loo lahaa waxaas o dhan baa laga qaadaya xoolo fara badan oo cashuurtanba ka fara badan baa kasoo bixi lahaa marka dawladdu halka markaa iminka waxyaabahan cashuurta la yidhaahdo lagu daboolo waxaa lagu dabooli jiray xoolaha markaa dekada oo baytumaali muslimiin baa la dhigi jiray taasa kale xoolaha khaniimada ee gaalada marka laba dagaalamo laga soo helo laga soo qaadayo tabarucaadka markaa dadka muslimiinta ay bixinayaan markaa xaakimkii ama waa nin cadaalad iyo wanaag iyo khayr lagu ogyahay haddaad markaa sekadii u kuweydiiye aad u dhiibto way kaa gudaysaa adiga haddii xaakimku uu yahay mid dhaalima oo jaa-ira oo dulmi markaa lagu yaqaano iyo cadaalad darro iyo in xoolaha meeshoodii meel ahayn uu marinayo oo sekadii adiga uu kusoo doonaad u dhiibto adiga waajibkii intaasu kaaga dhacaya laakiin culimada mucaasiriintu waxay yidhahdaan haddii qofka lagu khasbo xukaamta caynka in xoolaha meel kala marinaya ay ku khasbaan waa fiican in iyagana in isaga dhiibo sekadiina isagu iska bixiyo saas ayaa markaa xalaalmiradku ku jira waayo waxaa laga yaaba in wax kalaba la siistaba oo meelihii ilaahay tabaaraka watacala uu sheegay meel aan ahayn la mariyo markaa zakadii lagaa qaaday marka adiguna si aad si fiican ugu beri noqoto haddii dad caynkaa ku samaynaya ay kaa qaadaan waxaad samaysaa inaad marlabaad iska bixiso laakiin iminka waxaaba dee iska muuqata cid sakayna weydiisaba inaana jirin markaa qof waliba de waxay noqonaysaa in zakadiisa isagu uu la eegto dadka markaa ilaahay tabaaraka watacala u baneeyo masaarifu zakaya oo inoo iman doona allahu aclam adahab alati talbasuhu nisa ida kana kamiya katiira hal tuzaki am la sia raajix ee axaadiis saxiixa ay tusinaysa saxaabadooda in ay ku tegeen dahabka markaa gabadhu ay haysataa hadduu gaadhay nisaabkii dahabka uu ku saka goynayey saka ayaa markaa lagu leeyahay dahabka ay xiramaysa waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay idhahdaan dee dahabkii ila isagu kordhi maaye waa wax gabadhu inay isku qurxisa ay ugu talagashe haddii la yidhaha sakay ka bixinaysaa miyaanu dhamaanayn dhamaan maayo waayo de waxaanu tilmaanay toddobaatan garam ama shan iyo sideetan garam wixii ka hoseeya inaan lagaba qaadahaynba seko gabadha shan iyo sideetan garamo dahaba haysa maxay ku kala fada maxay ku kala xidhisaa marka hadii haddii sekadu intii kale ay ka mariso oo shan iyo sideetan garam ay usoo reebto ama toddobaatan garam yakfiha qurux intaasaa ugu filan markaa sida raajixa dahabka dumarku ay xidhaan zako markaa waa laga bixinayaa ee guryaha u yaala ee aan lagu baabu masaarif baabu masaarif zaka zakada ciddii la siinaya inuu kani baab u yahay hiya iyadu thamaniyatu waa sideed kamaa fi laayati sida aayadda qur-aankaa ku soo aroortay aayadda qur-aanka marka inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin waa aayaddaas waa fuqaradii iyo masaakiintii alcaamiliina caleyha kuwii waxa weeyaan khaarimiintaa deynta lagu lahaa fi riqaab addoomihii markaa mukaatibiinta ahaa in la xoreeyo doonayey saasoo kale waxa weeyaan kuwii soo ururinayey alcaamiliina caleyha waxaa iyaguna lamid a almualafat quluubuhum kuwii markaa waxa weeyaan qalbigooda lasoo dumayey ee islaamka markaa lala doonayey kuwaas ayaa markaa zakadii la siinaya zakadii xoolaha miskiin iyo faqiir baa kamida miskiin iyo faqiir xadkoodu waa maxay faqiirka waxaa la idhaahdaa qofka aan markaa waxooba haysanba miskiinkuna waa man cindahu shay laakin laa yakfihi waxbuu haysta laakin waxaan ku filayn oo ilaahay nimankii doonta dhan lahaaba masaakiin buu ku magacaabay ama safinatu fakanat limasaakiin doon bay lahaayeen haddana masaakiin baa lagu tilmaamay laanna doontoodu marka xaajadooda iyo baahidooda mid awdeysa may ahayn fuqahaduna waa isku khilaafaan maxaa lagu garanayaa oo xaad u ah qofku inuu miskiin yahay inuu faqiir yahay fuqahada iyo culimada qaarkood waxay leeyihiin waxa weeyaan kulu man yasduq caleyhi ismi alfaqiir walmiskiin mid kastoo magaca faqiir iyo miskiin uu ku dhaboobayo ayaa markaa zakadii la siin karaya waa se imaamu shaaficu leeyihi fuqahada qaarkoodna waxay leeyihin maye baabkan marka la joogo faqiirka iyo miskiinka waxaa looga jeedaa man laa yamliku nisaab xoolo sakagoysa ka aan haysan weyi mar haddii xoolo sakagoysa uu haysto waxay yidhaahdeen markaa maha miskiinka iyo faqiirkii loo jeeday laakiin sida sheekhu markaa sharaxa ku tilmaamayo qawl imaamu shaafici inuu yahay waxa weeyaan kulu man yasduq caleyhi ismu lfaqiir walmiskiin mid kastoo magaca faqiir iyo miskiin uu ku dhaboobayo wa taxrumu xaaraan bay ka tahay calaa bani haashim reer bani haashim iyo wa mawaaliihim dadka markaa addoomaha iyagowa ama iyaguwa markaa ay xoreeyeen mawlaha labadaasaa looga jeeda waxaa taa u daliila rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam inaa laa na'kulu sadaqa anigu sadaqada sadaqada ma cunno inaa laa taxilu lana sadaqa sadaqadu xaalaal nooma aha ina sadaqata laa taxilu lana ana mawaali lqowmi min anfusihim buuri rasuulku waa xadiis saxiixa wey sadaqadu anaga xalaal nooma aha haddaanu ahlilbeytka nahay dadku dadka addoomaha u ah ama ay xoreeyeena iyagay kamid yihiin oo la xukun yihiin marka addoomaha iyaguna anagana lamid yihin wey kuwa addoomaha nooa ama kuwaanu xorayna waxaa kalo u yihi rasuulku laa taxilu liaali muxammadin asadaqa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aalkiisa sadaqa xalaaluma aha haddaba ahlulbeytka sadaqadu xalaaluma aha laakin ahlulbeytku waayo reer banu haashim ciddii reer banu haashim ku abtirsataa in ahlulbeytka sadaqadu xaaraanta ka tahay yihiin khilaaf kama taagna waa la isku waafaqsay laakiin yaa kaloo ahlulbeyt ah sidaa raajixa nisaau nabiyina waa min ahli beyt dumarka rasuulku alayhi salaatu wasalaam ahlulbeytkiisa iyaguna kamid ahaay sida ay tusinayso suuradda ku aayadda ku jirta suurat alaxzaab inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum arijsa ahla albeyt iyadoo laga hadlayo nisaau nabiy alayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo iyaguna ahlulbeyda sida raajixa oo ahlulbeytka lamida reer banulmualib reer banulmualib inay ahlulbeytka yihiin waxay culimadu u daliishadeen kuwa sadaqada xaaraanta ka tahay inamaa banu haashim wa banu lmualib shayun waaxid rawahu lbukhaari laa yaftariqaani fii jaahiliyatin walaa fi lislaam wuxuu yihi rasuulku reer banu haashim iyo reer banu mualib waa shay qura waktigii jaahiliyada islaamka hortiina kuwa kala tegaya may ahayn islaamka dhexdiisna kuwa kala tegaya maaha marka ahlulbeytka ay sakada iyo sadaqadu xaaraan ka tahay waa reer banu haashim iyo reer banulmualib iyo nisaau nabiyi calayhi salaatu wasalaam dumarkii rasuulka iyagu dhintaba imika hadalkoodu waala dhamaaday dadkii iyaga markaa cidii ka farxantayna dee ma jirto oo dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadi cid guursatay baan jiro xaaraan baada haysaas carruur markaa ay dhaleen ma jirto waxaa kaloo soo gelaya markaa mawaalida ciddii markaa addooma u ahayd reer banu haashim iyo reer banu mutalib amaba si ay xoreeyeen hase ahaatee waa ciddii raggooda addooma u ahayd wey ahlulbeytka raggooda ciddii addooma u ahayd ama ay xoreeyeen weyaan laakiin cidda dumarkooda addooma u ahayd kuwaas iyo sadaqada iyo zakadu xaaraam kama aha waxaa u daliila gabadhii bariiro la odhan jiray waxaa xoreysay si aynu garanayno caaisha radia allahu canha mawlaatu li caaisha bay haddana waa tii wax loo soo sadaqadeeyey dilibkan deriga saaran waa maxay markii la rasuulku yihi waxaa lagu yihi waa laxmuna tusudiqa calaa bariira waa hilib lagu sadaqaystay bariira rasuulku u yihi calayhi salaatu wasalaam iyadana sadaqu u yahay annagana wuxuu noo yahay hadiyo markaa taasi waxay tusinaysaa addoomaha addooma u ahaa ama ay xoreeyeen dumarka reer banu haashim iyo reer banu muqalib in iyaga sadaqadu aanay xaaraan ka ahayn ee xagga raggun in laga eegayo saasoo kale asmaa mawla ayaa iyaduna marka ay lahayd isna sadaqadu inay ka xaaraan ahayn bay axaadiistu ay tusisay waxaa kaloo xadiidkaa bariirana tusinaya dadka ahlulbeytka sadaqadu ay xaaraam ka tahay haddii cid sadaqadaa la siiyey iyaga ay u hadiyeeyaan oo hadiye ahaana u siiyaan inay iyaga hadiye u tahay oo xalaal ay u tahay qoladii markaa marka hore la siiye sadaqa ay u ahayd macanaa xoolo cid sadaqa kusoo galay haddii markaa loo hadiyeeyo xaaraam ka noqon mayso wa cala alagniyaai bay sakadii la siiya xaaraam ka tahay kuwii akniyada ah ee waxaystay iyo wal aqwiyaa kuwii xoogga lahaa almuktasibiina kuwa shaqaysanaya ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inahaa laa taxilu sadaqatu liganiyin walaa lidii miratin sawiyin sadaqadii xalaalu ma aha mid aniyo waxaysta ka maarmaya iyo mid markaa xoog leh uu ku shaqaysto wax markaa uu ku kasbado walaa xadda fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasib buri rasuulku waxa deefa kuma laha sekada qof markaa qaniya iyo qof qawiya xoog leh oo xooggiisa markaa ku shaqaysan kara laakin qaniga mar bay xalaal u tahay iyo qawiga muktasibkaaba qanigu markaa hadduu alcaamiliina caleyha kamid noqdo sekadii waa la siin karaa min almualafati lqulub hadduu kamid noqdo waa la siin karaa haddii saasoo kale waxa weeyaan uu kamid yahay fi sabiili illah dadka ku jira jihaadka waa la siin karaa sidaasoo kale qofkan qawiga muktasabka muktasibka shaqaysana waa la siin karaa hadduu yahay musaafir ka horena waa kala mid bu yahay masalada hadduu musaafir yahay socdaal waxaa la siin karaa haddii markaa kan qawiga muktasibku yahay kaarib mid dayn lagu leeyahy waxaa la siin karaa hadduu yahay mid qawi muktasib oo haddana addoona doonaya inuu addoonnimada markaa uu ka xoroobo hadduu fii sabiil illahi u dagaalamayo kan qawigii waa la siin karaa macanaa waxa weeyaan kan kanigaa iyo kan markaa qawiga muktasibkii faqiirnimo iyo miskiinnimo un baana sekada ku helahayn laakiin lixda wajiya kale dee sekada lagu helo haddii mid kamida ay noqdaan iyaguna xaq ba u yeelanayan waya macnuhu rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waa ka ansaxday markaa inuu yihi laa taxilu sadaqatu liganiyin ilaa likhamsa sadaqadu ma xalaalaha min ganiya ilaa shan inuu noqdo mooyaane deetama rasuulku wuxuu tiri calayhi salaatu wasalaam sifaadka markaa aayadda ku jira marka laga reebo faqiirka iyo markaa iyo dee miskiinka wuxuu leeyahy sheekhu baabu sadaqati lfitri zakaatulfitrigiibuu kani baab u yahay huwa saacun waa saac bu uhi sheekhu saacuna waa afar mud weeyaan mudku waa labadayda sacab oo kale oo raashimo buuxa saacuna waxa weeyaan labadaas sacab mudgood oo la afarlaabi weeye afartaasi intaa afarteed ayaa saac noqonaysa markaa qofku haddii sekadii uu bixinaayo waxba miisaan iyo waxaan isku wareeriyaa ma fiicna taqdiirtaasuu rasuulka alayh salatu wasalaam uu inoo sheegay mudkaa qofka gacmihiisa dhexdhexaad yihiin in la afar un daro weeyaan oo markaa zakaatulfitriisa hadduu beris ku bixinayo afar jeer inuu daro marka oo buuxa saac intaasu noqonaya kaga baxay si timir uu ku bixinayo inuu buuxiyo labadiisa sacad afar jeer haddii saasoo kale waxa weyan uu zabiib ku bixinaayo zabiib waxa uu ku bixinaya inu labadaa ka buuxiyo miisaankuse wax mundabida maaha waayo raashimadii lagu bixinaya baa kala miisaan culus raashinku marka la eego xagga miiska marka la galaamaynayo waa isku wada midde oo iminka galaan timira iyo iyo galaan beriisa waa isku mid galaanku waxa weeyaan iskuinunbu ka qaadaya laakin miisaan haddii la idhaahdo galaan timira iyo galaan beriisa halaysu miisaamo ya isla ekaanaya isma la ekaanaya saawee taqdiirka miisaanka oo arrin laga fiican yahay min alquuti waxaa laga bixinayaa quudkii almuctaad ee ahaa mid la caadaysto loo bartay quudka bimacnaa khaalibka ahaa qofku isagu raashinka uu inta badan cuno ayuu ka bixinaya u kuleya sheekh waa sida jumhuurta ay ku tegeen saxiixana rasuulku waa raashin raashinka qaarkii buu magacaabay timirta iyo shaciirta rasuulku maruu kuwa magacaabay qasdig mu ahayn in kuwa mooyaan wax kale aan lagu bixin karin ee raashinkii markaa waktigaa la cuni jiray ayaa kuwa rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam u badnaa markaa qolo weliba waxaa raashinkoodu u badan yahay inay ku bixinayaan ayuunbaa laga qaadanaya can kulli fardin qof kasta saac baa laga bixinaya afartaa mud waalwujuubu waajibkii calaa sayidi alcabdi addoonka ninkii lahaa buu saaran yahay oo addoonka bimacnaa waxaa ka bixinaaya ninka markaa uu addoonka u yahay oo rasuulku wuxu uhi walaysa cala almuslim muslimi fii cabdihi sadaqatun ila sadaqata alfitr ninka muslimka ee addoonkiisa saka kale inuu ka bixiyo lagama rabo zakaatulfitriga mooyaane iyada waa inuu bixiyo wamunfiqu sagiiri ka yarkii markaa biilinayay wanaxwi kuwa lamida anaa qofku ciddii uu biilinayeyna ee biilkooda uu ku waajibayna ama caruurtiisi iyo nolada ha noqoto ama dee xaaskiisa ha noqoto isaga ayaa ka bixinaya rasuulku alayhi salaatu wasalaam ibn cumar wuxuu lehy amara rasuullah bisadaqati alfitri cala asagiir walkabiir walxur walcabdi miman tumawinuun oo kamida kuwa idinku aada quudisaan laakiin sida saxiixaa inanka yar dee aabihiiba uu joogo ama gabadha dee ninkeedu uu nool yahay haddaanay wax xoolaa lahayn in lam yakun lahu maal waxaa waajiba cidba ciddii markaa biilinaysa diilkooda uu ku waajiba inay ka bixiyaan hadday xoolasa leeyihiin gabadha hadday xoolo leeday iska bixi baa la leeyihi inanka yar hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya kii waalla hadduu xoolo leeyahayna xoolihiisaa laga bixinaya sida raajax waxa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam cala alcabdi walxuri waldakari walunha walsagiiri walkabiir waxna waa qofka isaga laftiisa saaran wey caleyhi weyaan haddii qofka waxa isaga saaran haddii isagu markaa uu bixin kari waayo de cidda ka mas-uulkaabaa bixisa hadduu isagu bixin karayna waa inuu isagu bixiyo wey sagiirka marka la leeya sagiirka waxaa looga jeedaa kii dhashay ee dhulka yimi kii urka urka hooyadii ku jira walow haba dhex rafonayabe isaga wax zakaa oo in laga bixiyo ay waajib tahay ma jirto oo dadka dhashay wy waa kuwa goor ma dhashay waxay masaladaas u noqonaysaa mataa tajibu zakat lfitr zakaatulfitriga wujuubkeedu goormu ka bilaabmaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maalinta ramadaan u dambaysa markay qoraxdu dhacdee la afuro markaasay zakaatulfitrigu waajibnimadeedu ay ka bilaabmaysa qofkii markaa dhashay waktigaa hortii wuxuu noqonayaa dadka zakaatulfitrigii lama bixinayo qofka waktigaa dabadi dhashayna waxaa zakaatulfitr laguma laha culimada qaarkoodna waxay leeya bituluuci alfajri fi yowmi alciid maalinta ciidda waageedu markuu beriyo ayuu wujuubkeedu ka bilaabmaya maxaana waagaa hortii wixii dhashay ciddii dhalatay ee jirtay ee adduunka joogtay waajib bay ku tooya macnaheedu waagaa wixii ka dambeeyay ciddii dhalatayna waajibkuma aha sida daahirkeena waa in marka waxa weeyaan marka maalinta ramadaan ee u dambayso qoraxdu ay dhacdo in waktigaa ay ka bilaabmayso waana sida imaam shaafici raximah llah ku tegey waana rasuulku wuxuu ku magacaabay zakaat sadaqata alfitri min ramadaana waa sadaqadii la bixinayo marka ramadaan laga afuro qofkuna goormu ramadaan ka afuray ramadaan soonkeeda ugu dambaysa maalinta u dambaysa markay qoraxdu dhacdu afuro khalaas ramadaan waa isu faatixeeyeen wuxuu leeyahay sheekhu wayakunu wuxuu noqonayaa ikhraajuha bixinteedu qabla salaati alciid salaada ciidda horteed baa la bixinaya oo rasuulku alayhi salaatu wasalam sida ibnu cumar uu leeyahay amara bizakaati alfitri an tu'adda qabla khuruuji innaasi ila asalaa rasuulku wuxuu faray zakaatulfitriga in la bixiyo inta aanay dadku salaada u bixin horteed salaada ciidda waxaa kaloo rasuulku uu tilmaamay qofka bixiya salaada ciidda horteed faman addaha qabla salaa fa hiya zakaatu mraatun maqbula bu ihi salaada horteed qofka bixiya waa zaka laga aqbalayo waman addaaha bacda salaati fa hiya sadaqatun min asadaqaat qofka salaada dabadeed bixiyana waa sadaqo sadaqaadkaa kale la bixin jiray un la mide sakadii waajibka ahayd miday kaga dhacayso dim dimadiisa ay beri ku noqonayso maaha lakin sida waajibka waxa weeyaan salaada horteed in la bixiyo ilaa qofka inay u suurto geli weydo mooyaane sida inuu joogo meel aan cid la siyaabo aanay joogin baddaa buu soo saarayo marka buu saarayi marka habeen baa lagu soo jiraya kaa haddii salaada ay la dhaafto laa ba kadaalika qofkii ilaabay kadaalika qofkii waxa weeyaan qof u dhiibe deeto qofki isagu tasridu sameeye u bixin waaye salaada kadib waa iska bixin kara nin haddaanu cudurdaar lahayn salaada horteed waa inuu bixiyo maalinta ciidda waxaa laga horeysiin karaa laba maalmood sida imaamu bukhaari warinhayo saxaabadu waxay bixin jireen laba maalmood ciidda ka hor marka labada maalmood ee ramadaan u dambeeya iyo maalinta ciidda inta aan la gaadhin salaada intaaba waa la bixin karaa zakatulfitri wuxuu leeyahy waman laa yajidu qofkaan helayn ziyaadatan wax dheeraadka calaa quuti yawmihi wa laylatihi habeenkaa maalintaa ciidda iyo habeenkeeda waxa uu quudanayo wax ka ziyaadsan qofkaan helayn falaa fitrata caleyhi zakaatulfitri laguma laha maxaa qof koobay zakaatulfitri ku waajibtaa waxay ku waajibtaa qofka haysta wax uu zakaatulfitri ku bixiyo oo dheeraadka ah wixii markaa uu quudan lahaa isaga iyo cidda uu mas-uulka ka yahay habeen iyo maalin haddii dheeraadka zakaatulfitriga markaa uu bixin karo waa inuu ku bixiyo haddii wax quudkiisa markaa iyo cidda uu quudinaayo habeen iyo maalin dheeraadka aanu hayna zakaatulfitri laguma laha wa masrafuhaa meesha lagu bixinayo zakaatulfitriguna waa masrafu zakaati zakada meesha lagu bixinaayo saas ayaa sheekhu halkan u rajaxay meelo kalese sheekhu waxa uu rajaxayaa zakaatulfitriga in la siinayo masaakiinta oo qura waayo rasuulku wuxu uhi waa tucmatu lilmasaakiin waa quuday masaakiintu leeyihiin saas ayaa markaa raajixa zakaatulfitrigu zakadii xoolaa lamid maaha oo lama siinayo qofkii socdaalka ahaa iyo kii deynta lagu lahaa iyo kii markaa ahaa waxa weeyaan addoon doonay inay xoro kii jihaadiye iyo cidda la siinaya waa masaakiinta ciddii miskiin iyo faqiira inba zakaatulfitr markaa xaq u leh saa raajixa intaynaan zakada ka bixin halka wuxuu leeyahy ma xukmu man taraka zaka wa hal hunaka farqun bayna man tarakaha juxuudan aw buklan aw tahaawunan waxaa zakada qofka ka tagaa haddii waajibnimadeeda markaa uu diidan yahay ama waajibnimadeeda markaa uu ogol yahayba laakin uu leeyahay aniga igumay laazimin oo imtinaac uu samaynayo taasi waa kaas bilitifaaq haddaanu markaa ahayn mid jaahilka ah cid jaahilkaana waxaan malay muslimiinta dhexdooda sida looga helaa inay iska adag tahayo haddii qofku waajibnimadeeda markaa wuu ogol yahay oo uu leeyahy waana layga rabaayo laazim bay ugu tahay laakiin uu ku bakaylayo markaana laba qeybood ba uqaybsamayaan inay koox yihiin xoog leh oo banaanka u baxday loo dagaalamayna sikana bixin mayno haddiina la weydiiyana dagaal baanu ka xignaa kooxda caynkaasi iyo imaamka iyo muslimiinta inta kale xaakimka iyo muslimiinta inta kale waxaa waajib ku inay la dagaalamaan waa taaifa mumtanica can shariica daahira haddii fardi mucayana uu yahayna qof qurana sakadiiba xoog lagaga qaadaya shatru maalihina waa laga qaadaya xoolihiisana kala barh baa laga qaadaya wa inaa aakiduuha wa shatra maalihi buri rasuul waanu ka qaadaynaa sakadiiyo xoolihiisa kala badh ninkii bixin waayo wey tacziiran lahu laakiin xagga kufriga dadka aan waajibnimadeeda diidanayn imtinaacna aan ka samaynahayna la laazim bay nagu tahay sida raajixa waxa weeyaan inaanay kufaar ahayn ee dad aasimiin oo dambaabay ay yihiin waxaana taabsinaya xadiidka imaam muslim uu warinayo oo qofkii zakada bixin waayey inta meel banaana la goglo geeliisiyo waktigu ugu badnaayo ugu naaxsanaa uu dul marayo oo uu ku tumanayo loodii saasoo kale arigiina saasoo kale deetoo rasuulku wuxuu yihi faima an yara faima an yara sabiilahu ila annaar aw ila aljanna intaa kadib ciqaabkaa marka la mariyo ima inuu arko wadadii jannada u mari lahaa amasii naarta u mari lahaa hada yadulli inaanu kaafir ahayn liannahu laa sabiila lilkaafiri ila aljanna kaafirku markaa wado uu u maro jannada male marka masaladu dee way iska balaaran tahay laakiin intaasaan ku khulaasayn lahay kitaab alkhumus kitaabkii markaa shan meelood oo meel bixinta waxyaaba waxaa jira marka shan meelood oo meel in la bixiya ay waajib tahay yajibu waajib weyaan shan meeladoo meel in la bixiya fiima shaygiibuu waajib ku yahay yuqnamu la qaniimaystay fi lqitaali dagaalkii gaalada lala dagaalamaye laga soo qaniimaystay waclamu anamaa hanimtum min shay fa ana khumusahu lilah bu ilahi ogaada wixii aad soo qaniimaysteen inaad gaalada ka hesheen markaad la dagaalanteen shan meelood oo meel marka markaa shan meel marka meelood marka loo qaybiyo meel ilaahay tabaaraka watacaala ayaa loo daynaya marka taa qaniimadu waa inoo iman doontaa shaygina waa lamid oo wixii gaalada laga helo dagaalaan oo gaalayiba muslimiinta ay kusii socdaan ayay gaaladii iska yaacdeen oo lama dagaalaminba xooloodiina way ka yaaceen xoolaha fay baa la yidhahda macnaa waa xoolo iska soo noqday ila xoolaha adduunka yaal oo dhan yaa xaq u leh islaamkaa xaq u leh waayo ilaahay tabaaraka watacaala adduunyadan iyo xoolaha markuu bixiyey wuxuu u bixiyey in lagu caabudo ciddii ilaahay caabudaysuma markaa xaq u leh ciddii ilaahay caabudi weydi walaha kuba dhididaane ha shaqaystaane xaaraan bay cunayaan gaalku iminka kuuniga ah ee ku dhididay waxaa kuuniga uu ka shaqaystay mar hadduu ilaahay ku caabudi waayo waa xaaraan u cunaya maalinta qiyaamana waa lagu cadaabaya waa lagu ciqaabaya marka saa awgeed baa xoolihii muslimiintu gaalada ay ka heleen waxaa lagu magacaabay fay xoole soo noqday oo dadkii lahaa ee xaqa u lahaa kusoo noqday laakin nacamood intaa macneedu inuu yahay inaynu leenahay gaal kasta meel joogaba xoolihiisa waa iska xalaalo waa la iska qaadan karaa waxaa laga hadlaya masaa'isha jihaad markuu jiriyo dagaal muslimiinta iyo gaalada ka dhex taagano markaa gaalada xoolahooda saa lagu helo laakin gaal kasta xoolihiisu iyo naftiisu toona xalaal ma hadde gaalku hadduu yahay mid muslimiinta ay magangelyo siiyeen ama ay cahdi kula jiraan ballan xabadtootin war yaynaan dagaalamin amaba uu yahay mid waxa weeyaan dimiya oo muslimiinta ku hoos noolo jizye laga qaado iyo gibir saddexdaaba dhiigooduna waa xaaraam iyagoo dagaalaa xoolahooduna marka waa xaaraam sida dhiigooda waxaa loo ilaalinayaa sida waxa weeyaan ka muslimka loo ilaalinayo kadalika waxa weeyaan xoolahoodana saasoo kale ayaa loo ilaalinaya wuxuu leeyahay sheekhu wafi rikaazi rikaaskiina khumus baa laga bixinaya rikaas haddaba maxaa tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi alcajmaau jubaarun neefkii mayeedhaanka ah waxa uu dila uu jiidaa waa hadur buu ihi rasuulku alayh salatu salaam manaa waxba laga magdhabi maayo wixii xoolaa ay cid yeelaan haddii qofkii xoolaha lahaa aanu isagu arrinka noocaasiyo ka dambeyn hadduu gaari ximaarkiisa ku jiirsiiyo de dameerku ha ku jiiday isaga ku jiirsiiyo wey lama odhanayo waa hadur ama aanu samaynin tasriid oo hadduu ogaa xoolihiisani inay cid wax yeelayaan oo uu ka tabsan waayo u ka xidhan waayo markaana magdhowgii waa lagu leeyay tusaale ahaan waxa weeyaan dameerkiisoo qooqo buu magaalada kusii dhex daayay deetana dameer buu eriyad oo dadkii oo dhan iyo wixiibuu isla wada jiray dameerkiisa inu xidhaadeen awrkiisii baarqad oo qooqon oo dabxu noqday buu dadka kusii dhex daayay tafriid buu markaa sameeyey wuxuu leeya rasuulku sala allahu alay wasalam walbi'ru jubaar ceelkiina saasoo kale waxba laga soo qaadi maayo oo ceelkii waxa weeyaan qofku hadduu ceel leeyaho cid ay ku dhacdo wax magoo iyo wax magdho oo la weydiinaya ma jirto ilaa inuu isagu waajibkiisa arraa ka gaabiye mooyaane tusaale ahaan dee haddii ceelka waddadii dadka uu ka qoday markaa isaga ayaa waajibkiisa arraa ka gaabiyey waa lagu leeyay marka haddii tusaale ahaan uu oodi waaye ogiya haddii aan la oodina in lagu dhacaayo albaabuu sameyey markaana waa lagu leeyay laakiin nin baa barkad buu samaystay wuu ooday albaabuu sameeyey nin baa ismaqiiqay oo inta ooda iska xuura xooray barkadii ku dhex dhaco dhintay waxba laguma lahado isagu muu dilina walmacdi macdinu jubaar buu rasuulku macdanta meeshi meelihii macdanta laga qodayana cidda wax ku noqotana waa jubaar macnaa waa hadur weeyaan wa fi rikaasi alkhumus intaasayna ujeednaa rikaaskiina khumus baa laga bixinaya shan meelood oo meel rikaasku haddaba waa maxay rikaasku luqa ahaan laba macno usoo aroora macdanta lafteeda rikaas baa la dhahdaa macaadinta iska caadiga dhulka iskaga jirta ama dahab ha noqoto ama fiba ha noqoto ama alaxjaar lukra alkariima ha noqoto dhagaxaanta kale qiimaha leh waxaa kaloo rikaas la dhahdaa madfan ljaahiliya dadka islaamka ka hor wixii markaa dadkii hore meel ay ku aasteen meelo waxaa jira inta la qodown loogu tago dahab iyo alaab lagu guray iyo macaadin dadkii jaahiliyadu ay ku aasteen luqahaan labadaa macnoba rikaasku uu leeyahy laakiin sharciga rikaaska macnihiisu waxa weeyaan waa madfanu ljaahiliya waa jaahiliyadu wixii ay aasteen islaamka ka hor dadkii joogay macaadintii iyo waxyaabihii qiimaha lahaa dhulka ay ku aasteen weyaan waxaana taana tusinaya dee xadiiska waad aragtaa in la isku cadfay macdantii iyo iyo rikaaska marka inay kala duwan yihiin fi shariica almacdan warikaas ayaa meesha ka cad markaa markuu sheekhu leeyahy fi rikaas macnaheedu waxa weeye xoola dadkii hore islaamka ka hor ay aaseen haddii meel laga helo qofkaa xoolahaasi helay waxaa waajib ku ah inuu shan meelood u qaybiyo oo meel uu bixiyo ayaa waajib ku ah haddii xoolahaasi maxaa lagu garanaya inay xoolo qabla alislaam lahaato islaamka horti waxaa lagu garan karaa waxa weeyaan calaamadaa laga helaya waxbaa lagu qorqori jira farahoodii waxbaa ku qorqoran haddii se xoolahaas ay yihiin xoolo dad muslimiina ay aasteen bal waktigooda haba fogaadabeen marka waa luqadabeen culimadu waa xoolo baadiyo de qofku u helay axkaamtii markaa xoolaha baadida ayaa markaa u marinaya oo khumus laga bixinaya ma jirto xoolahan markaa jaahiliyada aasteen khumuska laga bixinaya tan meelado meel ama dahab ha noqdaan ama fiba ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan yaa la siinaya khumuska sheekhu waxa uu leeyahay sad aragto waxaa la siinayaa cidda la siinaayo haniimada laakiin sida raajixa wax daliilo taa tusinayaa ma jirto sida abu cubayd fi kitaab ilamwaal uu rajaxayo sheikhu lalbani tumaamay minaha xaakimka muslimiinta loo dhiibaya xoolaha noocaasi qofku markuu helo shan buu uqaybinaya meel ahaan buu udhiibaya xaakimka xaakimka markaa tasarufkeeda leh oo meesha uu arko in muslimiinta markaa nafc iyo waxsada u leedahay ayaa uu ku bixinaya walaa yajibu waajib kuma aha markaa khumuskii fima cadaa dalika wixii labada ka soo hara oo xoolo shan meelood oo meel in laga bixiyaa laba meelood bay waajibtaa marka khaniimo gaalada laga helo iyo marka xoolaha jaahiliyadu ay aasatay qof uu helo wamasrafuhu meesha lagu bixinayana waa qawluhu tacaala waclamu anama hanimtum min shay nsha markaasa raajix ah kitaabu siyaam bu ihi sheekhu soomka waa kitaabkii lagaga hadlaayey soomku luq ahaan waa alimsaak wey waa haysashada iyo shaygo laga istaago sharci ahaanna waa imsaak maksuus fi waqtin maksuus ilaa waqtin maksuus waa haysasho gaar waxyaabo gaara ayaa laga istaagaya oo shareecadu ay tiri iska ilaaliya wakti gaaro shareecadu ay xadidayn waa laga istaagaya ilaa waxa laga taagnaanaya wakti shareecadu ay xadiday yajibu waajib weeyaan siyaamu ramadaan bishii ramadaan soomkeedu liru'yati hilaalihi bishiisa marka la arko min cadlin oo qof muslima cadli u arko bisha ramadaan in la soomo waa waajib waa rukun kamid a arkaanta islaamka adiladuna waa badanta bisha ramadaan soo gelitaankeeda maxaa lagu gartaa laba arrimood baa lagu gartaa arrinta koowaad waxay tahay qof muslim oo cadli ahay inuu arko bishii ramadaan oo bilatay cadliga maxaa looga jeedaa halkan innaga cadliga qofka si fiican dadka u kala xukmeen hada jeer unaqaana lakin alcadlu marka leeyahy fi shariica macnaheedu waxa weeye man laa yaqac fi lkabaa'ir walaa yusiru cala asagaa'ir waa midaan dembiyada waaweyn samayn kuwa yaryara hadday ka dhacaanna markiiba ka noqdo ka toobad keena kaasaa cadli leedaha laakiin inaynu fiski ku naqaana hadduu bishii ramadaan yidhaahdo waan arkay kelidii u yidhahdo waan arkay waxba ka qori mayno leannu lama rumaysan karo nina cadliya maaha ninka ilaahay wuxuu ka xaaraantimeeye iska ilaalin waaye kabaa'irta waaweyn ku dhex jira inuu been dee markaa sheegayo mid looga aamni yahay maaha aw kamaali ciddati shacbaana ama bishii shacbaan inay tirada dhamaystiranto sagaal iyo labaatankii shacbaan markay dhamaadaan haddii la arki waayo markaa bishii ramadaan oo bilatay soddonka shacbaan baa markaa la dhamaynaya soddonka shacbaan maalinta ay dhamaadaan yaan la arkinba bishii ramadaan oo bilataye in la soomo bishii ramadaan oo soomkeeda la bilaabo ayaa waajiba waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi asuumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fain gumna calaykum faakmiluu ciddata shacbaana halaatiin bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura haddii laydinka qariyo bisha aad arki weydaan bishii horena soddonkeeda ay dhamaadaan waxa uu leeyahy rasulku sal lla alay wasalam markaana sooma bisha shacbaan soddonkeeda dhamaystira waayo bilaha islaamku soddon ma dhaafaan bilaha islaamku ama sagaal iyo labaatan bay ku dhamaadaan ama soddon bil sagaal iyo labaatan ka yari ma jirto bilaha islaamka sideed iyo labaatan ma noqoto bil soddon ka badanna ma jirto mar haddii soddonkii shacbaan marka ay dhamaadaan dee waxa ku xigaaba ee bilaabmay waa maxay waa bishii ramadaan weeyaan wayasuumu wuu soomayaa talaatiina yawman soddon maalmood buu soomayaa qofku oo ramadaana maa lam yadhar intaanu muuqan hilaalu shawaal bishii shawaal intaanay muuqan qabla ikmaaliha iyadoo ramadaan aan dhamaystirin oo haddii waxa weeyaan sagaal iyo labaatan markii la soomay maalintii soddonaad la arko bishii shawaal oo bilatay dee waa ciid ramadaan sagaal labaatan bay ku dhamaatay haddii markaa bishii shawaal la arki waayena soddon baa la soomayaa ramadaan soddon maalmood maalinta la soomo koob iyo soddon dee lama soomayo maalinta ku xigta waa maalintii kow ka ahayd bishii shawaal waidaa ra-awha hadday arkaan ahlu beledin dad dhul degan lazima waxa waajib ku ah saa'ira albilaadi dhulka kale dadka deganna almuwaafaqatu inay waafaqaan waayo dee bishu marun bay bilato ee bishu marar kala duwan ma bilato mar haddii muslimiinta qaar kamid ay arkeen ee kuwa kalena waa inay ku raacaan muslimiinta markaa wadamada kale fogfog ku noolla dee waxay kala dambeeyeen waa waa saacado wey oo haddii tusaalahaan inagu aynu aragno bishii baynu aragnay inagu halkan maqribkii baynu aragnay waxa weeyaan kuwa maraykanka jooga ama gobolada maraykanka qaar kamida sideed saacadood bay naga dambeeyeen sideed saacadood kadib ayuunbaa habeen ka rabadaan imika inaga inoo soo galay iyagana wuu soo gelaya marka habeenkii waa gelitaankiisun baa lagu kala dambaynayaaye habeenkii ramadaan waa la isku soo gaadhaya bishuna dee waata habeenkaa bilato inay habeen labaad mid kala mid kaloo markaa bilanaysaa ma jirto daaweed haddii muslimiinta markaa kuwo kamid ay arkaan waa inay kuwa kalena ku waafaqaan hase ahaatee waxa weeyaan haddii khilaaf muslimiinta dhexdooda uu dhaco waxay culimadu ku naseexeeyeen ahlu beled kasta inay dawladooda la soomaan an yasumu maca dawladi halka iyago ka kala tafaraaruqi lahaayena dadkii hargeysa wada deganaa qaarba maalin ay soomi lahaayeen qaarba maalin ay ciidi lahaayeen icraanka xukuumadooda inay ku soomaan baa khayrullah saasay aimada markaa muxaqiqiintii ay rajaxeen haddaan la helayn inay muslimiintao dhan maalin qura wada soomaan wa cala saa'imi kii soomaya waxaa dushiisa anniyatu niyadii inuu la yimaado qabla alfajri waaga dilaaciisa horti waa inuu niyoodo meesha wax laga niyoodaana waa halkeen ma afkaa laga niyoodaa qalbigaa laga niyoodaa waxba markaa iswareerin oo waxba ha doondoonin sheekh soomka kuu xidha oo sheekh soomkii xidhan doonaya ha odhan waxba waxaas waktigii nabiga may jirin mar haddii ay tahay habeenku habeen ramadaan aada niyadiiyo qalbigana gashatay berri inaad soomayso intaasaa kugu filan nawaytu waxa weeyaan sawma qadim iyo waxaasoo dhan nabigeenu calayhi salatu wasalaam muu odhan jirin halka wax laga niyoodaana waa qalbiga sana hore u tilmaamnay oo carabkuna wuu dhawaaqaa qalbiguna waxa weyaan acmaal buu qabtaa acmaashiisa niyada kamid a haddii shareecadu marka ay tiraahdo waxaa niyooda ku dhawaaqa de maaha macnuhu waa qalbiga waxa weyaan ka niyooda saa awgeed baa waxa weeyaan aimadu aimada xataa madaahibta mid kamidoo sheegay ma jiro sida shaafici iyo axmed iyo maalik iyo abu xaniife in la odhanayo nawaytu sawma qadin iyo wax lamid a faslun yabtulu waxa uu ku buraya haddaba soomkii bilakli cunitaankii buu ku buraya wax la cuno iyo washurbi cabitaankii iyo waljimaac inuu ninku markaa gabadh u tago iyo walqayi camdan inuu iska masajiyo qofku markaa hadduu wax cuno ama wax uu cabo ama jimaac uu sameeyo isagoo arrinkaas si wadakaca u samaynaya oo aan ilow aanu ku kalifin soomkiisu uu buraya khilaafna markaa taa kama taagna waxaa lamida markaa alaklu washurb wixii markaa qabanayo wixii akliga iyo shurbigu ay qabanayeen sida ibarka muqadig oo kale sida ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen irbadaha markaa qofka halka raashinka u gelaysa guluukoos hadii lagu dhakimo waxuna muu cunin ba waxuna muu cabin laakiin wax cunitaankii iyo cabitaankii lamid oo la macnaa wixii ay qabanayeen qabanaya ayuu sameeyey qofkaasi qaygii matagii uu uga jeedaa sheekhu haddii qofkii waxa weeyaan uu iska matajiyo isagu iska keeno matagii soomkiisa uu buraya xadiidka abu hureyre axmed iyo abu daawud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen wuxuu yihi rasuulku man daracahu lqayd falaysa caleyhi qadaa waman istaqaaya camdan falyaqdi qofka matag uu ka xoog roonaado ee matag uu ku doobo wax qadaaya lagama rabo soomkiisu ka buri maayo hase ahaatee qofka iska matajiya isagu maalintaasi haqalaya buri rasuulku alayhi salatu salaam qofku haddii waxa weeyaan uu wax cuno ama wuxuu cabo ama gabadhiiba uu jimaaco isagoo is-ilowsan inuu sooman yahay soomkiisu buri maayo oo rasuulku wuxu uhi alayhi salatu salaam man nasiya wahuwa saa'im faakala aw sharib falyutima sawmahu fa allahu acamahu wasaqaah